odayaasha iyo nabadoonada beelaha ku dagaalamaya deegaana hoostaga degmada ceelbuur oo muqdisho kulan ku yeeshay ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaalkaasi dadkan hubaysan ayaa dagaalamaya maalinkii lixaad waxaana la sheegay in dagaalka u dhexeeya uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac odayaasha iyo nabadoonada labada dhinac ayaa sheegay in keliyaha natiijada dagaalbeeleed dhaca uu kusoo gabagaboobayo khasaare barakac iyo mahadho saameyn ku yeelata dadka deegaankaasi waxayna dhinacyada diriraya ugu baaqeen inay si shuruudla-aana dagaalka u joojiyaan odayaashii dadkaas ka dhashayaanahay waxgaradkoodiiana marka waxaan ku baaqaynaa aan cod dheer ku sheegaynaa dadkaas walaalaha ah in dagaalkaasi dhiiggaas la joojiyo dagaal sida hore loo yidhi waxaa weeye wiilaa ku dhintay wiilkuma dhasho waxaan ugu baaqaynaa dadka halkaas ku dagaalamaya oo dhiigga iska daadinaya oo walaalaha ah oo isdhalay oo isla dhashay waxaan ugu baaqaynaan cod dheer ku sheegaynaa inay dagaalkaas joojiyaan sida ay iyaguba og yihiin dagaal wiilaa ku dhintay wiilkuma dhasho waxa uu leeyahy waa la yaqaana waa dhimasho waa agoon waa asaay waa qax waa barakac waa dhaawac marka waxaan leenaha walaal intaas wax haddana hoo ku jira maslaxad adduun iyo mid aakhira midna kuma jirto marka dagaalkaas waxaan hala joojiyo cod dheeraan ku sheegaynaa waxaan meesha u fadhina waa waxaa dan caama waayo waa masaalix aakhiriya adduunyaha waa aslaax bayna annaas walaalayaalo waa u jeedeen saan isula jirno war saan isula jirno annagoo nabad u nahay nabad u noqda saan isula jirno colaadda ka jirta galguduud oo ka jirta degmada ceelbuur iyo galguduud iyo gurceel inta ka dhexaysa dadka walaalaha oon kala guurayn oo weligood deganaay oo casho milixa oo wiilii abtigiis oo wiilii adeerkiis ah oo isla dhasho halkaa degan war dunidu intuu jirto waa joogteen waana joogaysiin wiilka duula ee dad soo dila gurigiisa dareenu u hooyey yay kula ahaan inuu nabad hooye nabad ma hooyin hooga uu gurigiisa u hooyey bidkii la dilana hooyadiisa iyo aabihiisa waa gablame gablam weye iyo wiil-aan iyo dhibaato war joojiya waxaad wadiin war wax ceebeed weeye war xilligan la joogo in laga ilbahaal rabaa waxaas war ma waan diintu idin soo gaarin war ma waadnaan islaam ahayn ma waadnaan islaam ahayn dhiigga dadka aad daadinaysiin guryihiin hoog ha hooynina dhibaato hooynina xoola la'aan naar dhibaato walaalka odweydo khasaaro weeye khasaaro waxaa la yidhaahdaa dagaal dhammaa waaye haddii aad aragto midaa kob u barkanaa soomaalidu tidhaahdaa midaa kob u barkan ninkii qofkii qaba in dagaal wax lagu gaara oo dadka abaabulaa war dagaal wax lagu gaari maayo dadka abaabulka ka dhaaf ayaan leenahay in la abaabulo dadka oo la isku diro reer baadiyaha ah oo jiilaalka jooga wax ka dhalanaya ma leh ha la joojiyo ayaan leenahay dagaalkaas midkii abaabulaya ninkii qofkii abaabulaya dagaalkaas yacni waxaan kula talinaynaa dadkaas reer baadiyaha oo abaarta jooga oo jiilaalka jooga oo laysku abaabulaa ha la joojiyo ayagu ha garteen inaysan dan u ahayn inay dagaalamaan dagaalkaas dhibaatada uu leeyahay xanuun badanay nagu haydaa dadka walaalaha ee dhulkaas dega waxaan leenahay xabadda ha la joojiyo bilaa shuruud wax laga faa'iidaa adduunya iyo aakhiro aan ku dilo iyo dil ma jirto intaasaa dagaalku soo jirray cid dhammaata lama arag cid guurta lama arag labada degana maanta waa waa degan tahay marka caqligu ma wuxuu noo sheegaa inaa isdilla haddana habeen daba wada joogno maxaa la isdilaa marka qaraabe waxaan idin leenahay sida odaasha iga horreeya ay sheegeen arrintaas dhegxumada oo farxumada oo aakhirad iyo adduunya beelka ah in la joojiyo